bal haddana aynu eegno taswiirta toddoba iyo tobnaad haddaba dadkii reer banu israa'iil waxa ay yihiin kuwo fasaxan waxa ay ka tegeen dalka masaarida oo waxa ay aadeen dhulka kancaan maalmooyin kadib boqor fircoon waa uu fikiray oo wuxuu yidhi maxaan sameeyey oo waxa aan hir dadka reer banu israa'iil haska tageen hadda yaa qabanaya shaqooyinkii oo waxa uu diyaariyey ciidamadiisii si ay u soo celiyaan dadka reer banu israa'iil carruurtii reer banu israa'iil waxaa xidhay badda cas oo ma aanay haysan meelay maraan markiiba waxa ay maqleen cagatunkii ciidamadii boqorka fircoon oo soo cagatumanaya waa ay isku naxeen oo ilaahay ay u cawdeen waxa ay ku jireen xaalad xun maxaa yeelay hortooda waxaa ahaa badda cas dhanka kalena waxa ka hayay ciidamada boqorka laakiin muuse wuxuu ku yidhi ha cabsanina ilaahay wuuna badbaadinayaa maanta heedhe maalin dambena ma arkaysaan dadkan masaarida ah ilaah ayaa kuu dagaalayaa umana baahnid wax aad adigu qabato markaasaa ilaah wuxuu ku yidhi muuse ushaada qaado oo dulsaar badda cas walaal waxaa dhici miyaad garanaysaa mucjiso biyihii ayaa kala cararay oo dadkiina way mareen marka ayada ahna malaa'igihii uu ilaahay u soo diray gadaal ayay ka mareen si ay u ilaaliyaan marka ayaa ilaah wuxuu u soo diray daruur madow oo kala dhex gashay ciidamada boqorka iyo dadka reer yuhuud ah daruurtii madoobeed waxa ay ka dhigtay ciidamadii boqorka habeen dadkii reer banu israa'iilna waxay oga dhigtay maalin markii dadkii reer banu israa'iil ay ka gudbeen baddii cadsayd ayaa waxa ay bilaabeen ciidamadii boqorka fircoon in ay eryadaan marka ayaa ilaah biyihii isku soo xiray oo kulligood way dhammaadeen dadkii reer israa'iil waa ay faraxsanaayeen hadda oo waxa ay garteen awoodda uu ilaahay leeyahay haddana waxa ay garteen in ay aaminsanaan karaan ilaah oo ay ku tiirsanaan karaan weligood